hay-adda hormuud salaam foundation iyo deeq raashin ee weliba eedeersidaya isbetelka doctor xabeeb ee magaalada muqdisho iyo ka jaran ah dad qabaan xanuunada dhimirka deeqdun oo naskajarta bur bariis sokor saliid iyo timir weliba ku faa'iidaysadaya in ku badan boqol iyo sideetan qof oo ka jar xaruntasaya guddoomiyaga hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaana iyo weliba uuse sheegay in xaalad adag ku jarta xarunta dhimirka ee doctor xabeeba saasatoona anka baaqi bulshada inay wataa kulayeen dadka dhimirka ku jirana waxaan soo gaarsiinay xaruntan doctor xabeeb dadka dhimirka ka xanuunsan raashin isugu jira bur bariis sokor timir iyo saliid waxaan rajaynaynaa in ilaahi subxaana watacaala aan la u weydiisanaynaa oo u barakeeyo waxaan aan sidoo kale uga baaqaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cid kastoo waxheli karta inay soo taakulayso xaruntan waxaa ku jirto boqol iyo siddeetan qofood oo isugu jira rag iyo dumar qaba xanuun kala duwan oo dhimarka ah oo siyaabo kala duwan mataqaanaa ay ugu yimid waxaan wareysanay dhammaan dadka halkan ku jira intooda badan duruufooda xaalahoodana aan uga warqabnay waxay ka kala yimideen dhammaan geesaha kala duwan ee dalka soomaaliya goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan runtii waxay u baahan yihiin garab istaag waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaantooda gaar ahaan mas-uuliyiinta dowladda mas-uuliyiinta gobolka banaadir ganacsatada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed inay yimaadaan oo ay indhahooda ku arkaan xaaladda iyo duruufta halkan ka jirta dadkan waxay u baahan yihiin taakulayn iyo xanaanayn aad iyo aad u muhiim ah doctor xabeeb dabcan intii uu karayay wuu sameeyey in oo arrintan halkaasi laga sii kordhiyo ayay u baahan yihiin annagana waan dadaali doonaa insha allah meelaha culayska ka haysta waxaa ka mid ah alaabta ama jiefka sidoo kale dhismaha wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo dadkan dhimarka ka xanuunsan duruuftan ay ku nool yihiin waxay runtii ay ku xasuusinaysaa arrin mataqaanaa meesha ay dalkan u baahan yahay inaan samayno gurmad iyo taageero inta aan samaynayno ka ballaaran doctor cabdulaahi cali cawaale xabeeb iyo dhinishay kuma hadnagay deeqdila deersiya
waxaan ku doonnay konton kiish oo sokor ah konton kiish oo bariis ah konton kiish oo bur ah soddon soddon jirigaan oo saliid oo jirigaankii labaatan litir ah konton kartoon oo timir ah kortoonkiina siddeed kiilo ay ku jirto waxaan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaalaa sida uu guddoomiyaha horey uu u sheegay bil kasta ramadaan waa ku tashanaa alxamdu lilah iigana